waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
arrimahaasi waxaa waaye mudaaradadii ku jiraan oo waxaa jiro qallaaso oo taariikhda soo africa aas leeyahay inta hadda ani aan ku noolahay aan arkin baaxadda ay leedahay qallaasahani qallaasayaal badan oo dhacay oo two thousand eightkii dhacay waan goobjoogaan ahaa iyo kuwo kaloo ka dambeeyo badan laakiin qallaasahan mid lamid ah ani intaas hadda ku noolaa maan arkin dadka anlistiga siyaasadda waddankaan falanqeeyane waxay leeyihiin waa waa waa qallaaso aad baaxad u leh wuxuuna kusoo aaday xilli aad waddanka dhaqaalihiisa u cakiran yahay oo ganacsiyadii ay la daaldhacayaan dhaqaale xumada ka dhalatay cudur caabuqa covid nineteen marka waxaa sidaa la socota waay qallaasahani salka ku haysaa madaxweyne zuma oo la maxkamadeeyey kabacdina xabsi loo dhaadhiciyey ayay ayay ayay ku haysaa waxaa marka taageerihiisa oo madaxweynihii hore maadaama u ahaa a n c na uu ka yahay nin aad looga qadariyo xisbiga talada hayo waddankan african national congress lagu magacaabo aad loogu qadaryahay dadka taageerada u ahaa oo qabiilkiisa u badan zuluga ah oo qabiilka ugu badan south africana ay ay ay ay ka yihiin waddankan dadka ku nool ayaa kacay waxayna ka bilaabtay rabshadaha gobolka oo oo madaxweynaha kasoo jeeda ee kwazulu natal gobolkaasi ka bilaabatay waxaa lagu waxaa waxay waxayna ku bilaabatay in la gubo gawaari wadooyinka waaweynaa ee waddanka iskaga gooshayay gobollada iska iskugu gudbayeen inay gawaaridii maraysay ay gugaan gawaaridii waday alaabta iyo raashinada markii gawaaridii joogsatayna dukaamadii moololka ku yaalay ee magaalooyin ku yaalay baa baa la gubay marka khallaasahan dhacay marka anaga ka soomaali ahaan iyo ama ka soogalooti dadka soogalotiga ee waddankan ku nool ka ganacsado saameyn xoog leh bay ku yeelatay walow targetka yoolka ay ay ay u socdaan anaga aan ahayn hadda laakiin naceebkii hore jiray xuquuqii forenka lagu hayay jiray darteed ayaa ayay ayay waxay dhibaatooyin badan ugeugeys u geysteen dad badan oo soomaali ah weliba dad baa ku dhintay oo hadda inta oo xaqiiqda ay tahay afara dhimatay oo soomaali ah wararka qaar waxay leeyihiin lix bay dhimashada gaaraysaa laakiin hanti oo soomaalida gobolkaas kwazulu natal ay ay ay ku nool u hartay oo dadka tuulooyinka iyo magaalada ku shaqaystaba u hartay ma jirto rabshadahan waxay ugu digay rabshadii hore rabshadii hore tuulooyinka dhex jirtay iyo meelaha townshijyada ah rabshadahan magaalo iyo township iyo tuulo waa isku mid cagta baa la mariyey marka gobolka ay ka bilaabmeen rabshaduhu miyay ilaa hadda ku kooban yihiin mise waddanka intiisa kalena way u gudbeen
waxay waxay soo gaartay gobolkan qowteyn aniga haddaan ku noolnahay soo gaartay gobolka qowteynidana moololkii iyo dukaamo badan oo soomaalilihii baa la boobay xalidan haddaan kula hadlaayo dhalinyaro soomaali ah baa meel ku go'doontay oo dukaankoodii dukaamadii ku dhegnaa oo cadaanka lahaayeen oo mooloshii ahaa iyo hindidii dadkii kale lahaayeen la boobay marka dadkii soomaalida ahaa meesha waxay ku noqdeen go'doon alxamdulilah waxa waaye waan ka soo bixinay oo oo hadda way way badbaadiyeen dhalinyaradaasi dhibaatada qowteyn hadda meelaha gobo tuulooyinka qaarkood sida meel lagu magacaabo sanbiise iyo dhib kuluuf iyo orange farm iyo waxaa waaye dukaamadii waa labada boobay noloshii dukaamadii yaraane waxba jiro weli waxna waa la boobay marka dhibaato waa laga sii baqayaa oo xabsi weyn baa jirto inkastoo madaxweynaha xali markuu hadlay lasdhahayay waxba kala fuudaanayo oo militarigii waddanka inuu keenayo buu ballan qaaday laakiin madaxweynaha markuu hadlay kadib arrinkii si cirkisku shareertay oo dukaamo badan la boobay xalay soomaalida dhibaato badan baa kasoo gaartay soomaalida haddaan warbixin kaa siiyo insurance mara soomaalida waa garbaraato dukaankooda waxa u yaalo waxaa waaye way cadaystaan way soo gataan way sii gadaan waa gudubley marka dad maaha insurance leh oo back up badan leh ma aha dad security leh maaha oo oo oo oo security systemka waddanka aad udhex galay ma aha marka waa dad aad ugu nugul dhibaatadan dhacayso haddana dhibaatada soo gaartay iyo dhaqa dhaqa khasaarada kasoo gaartay dhaqaale ahaan wax inta usoo koobi kara ma leh marka laga soo tago shantaasi wiil ee gobolkaas ku dhimatay laakiin dhaqaalaha dhaqaale xumo badan oo oo oo oo oo oo oo oo boobkaasi ka dhalatay baa soo gaarta soomaalida hadda laakiin kuma sheegi karo inta tiro cayiman inta dukaano la boobay iyo inta hantiga ku burburtay laakiin waxaan ogaaneynaa saacadaha soo socdo waxaan wadnaa qiimeyn iyo iyo inaan aan meelihii booqano oo aan aan soo ogaano sida wax saxda wax u dhaceen inta qof la la-yahay inta qof dhimatay inta wax gaareen waa gartay hadda kuuma sii karo laakiin si guud si guud inta qaada jirto cabsi weynna way jirtaa magaalooyinka baa xiran waa gartay xasanow n hadda markaa n mudaharaadku ama dhibkaasi weli miyuu socdaa mise xaggee maraya xaaladiisu
ha hadda sidii hore xawligaha uma socdo laakiin meelo oo cayiman oo yar buu hadda ka socdaa waa dadkan waxa waaye laamiyada hareeraheeda degan yihiin ay jiingada ka dhisteen wadankan dhaqaa waxa waa inequality badan ka jirta wadanka wadamada ugu inequality badan ku jirta dadna waa taajiriin dadna waa faqiirin marka dadkaasi oo oo oo oo nolosha dabaqada hoose ugu nool waxay degan yihiin meelaha haaweyada hareeraheeda jiingada ka dhisteen marka anytime ay soo baxayaan anytime ay laabanayaan marka hadda laakiin sida guud sida shalay iyo xalay ay wax u dhaceen hadda way ka degan tahay xaalka way ka degan yahay marka madaxweynihii madaxweynihii hore ee la xidhay jacob zuma waxaanu anagu tifiyada ka arkaynay isagoo isagu iskii u tegey oo xabsiga tegey oo iska xaadiriyey dadkan mudaharaadaya ee taageerayaashiisa yihi maxay diidan yihiin
horta ninkan waa nin political figar ah oo oo wadankan a cda deputy president kasoo noqday president kasoo noqday dalkan madaxweyne kasoo noqday taageero badan buu leeyahay waa nin dadkaan marka luqadooda kula hadlaayo aad waxa waa nin charismatic ah waaye waa nin aad ay u jecel yihiin waxa waaye waxay aaminsan yihiin dadka marka taageersan in ninkani ay cadaanka ku hayaan dhibaato oo cadaanka dagaal guuli ah oo oo ay ku hayaan asigana hadalkiisii oo ugu dambeeyey oo dhahay baa dadkii kiciyey sida la sheegayo oo dadka analyst ay sheegayaan oo wuxuu dhahay aniga anigoo toddobaatan sagaal sana jiro in xilligan oo coroonaha loo dhimanayo xabsi lii geliyo waa waa waa waxa waaye waa dil waa waa waa waa waa wuxuu dhahay anoo lii dila lamid tahay arrinkaasi bay bay bay ka kaceen wiilash wiilkiisa iyo gabadhiisa baa social media aad fariimo oo kicin dad kicinaha dadka la wadaagaya madaxweynihii hadda wadankan ahaa markuu hadlayay xalay iyo iyo habeenkii sii horeysayna hadal xanaf leh oo oo oo oo qabiilkiisa ay u arkeen inuu xanaf yahay buu dhahay oo ethnic violence waaye u dhahay mausan dhihin waa arrin siyaasadeed mausan dhihin marka taasna waxaas leeyahay waa waa qayba ka tahay in dadka sii kacaan oo sii xanaaqaan
ma la filayaa dowladdu in ay arrintan wax ka qabato hadda oo ay kala fadhiisiiso dowladda xaliga hadashay aan kugu soo celiyo dowladda xaliga hadashay waxaan isdahayay hadalka xali madaxweynaha dadka oo siyaasadda falanqeeyo waxaydin hadal oo uselis oo ahaa oo aan u qalmin xaalad jirto ciidama ayuu ballan qaaday oo militariga inoo oo geenayo goobaha qaar ciidama lagu arkay laakiin sida oo intensive oo arrinka u weyn yahay madaxweynaha mausan uga hadlin ayay aaminsan yihiin madaxweynaha markuu hadlay oo oo oo dhahay dadka sharciga lala tiisanaya waxaan sameeyey dadna waa la xexiray dadna waa lagu daba joogaa arrinka kusii daray marka madaxweynaha waxay u muuqata dadka siyaasadda falanqeyn ay leeyihiin inay awood oosan lahayn arrinkaana ay tahay arrin inuu ku xaliyo ay tahay siyaasad aysan lahayn arrin inuu ku xaliyo awood inuu ku xaliyo aysan lahayn
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho